wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimo bulshada dowlad goboleedka jubbaland iyo tababar ka saabsan mashruuca sagaal anfuri howlwadeenada wasaaradda iyo qaar kumida dadkase ku faa-iideysaday mashruuckan wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada maxamed axmed cali ayaa sheegay inuu qorsheeyahayan inuu kordhiya mashruucga ee sagaal wuxuuna tilmaamay intiisayo i mashruucgan koolan ku faa-iideeyo bulshadii owl hore safarada lanka qaada jaray magaalada muqdisho inay gobolada kaleed ee dalka taasoo sheegay in muhiimad gaara latin qofka deegaanka kishows rooga la siiyo tababara iyo inay horumaro keedan heerka shaqada tiidiisa
muddo hadda laba sano uu socday waana sii soconayaa waa la kordhinaya haddaan laydmo isagoo weliba intaan ka xoog badan in dad badan oo dadkan ka badan ay kasii faa-iideystaanna waa jecelnahay haddaan laydmo dowladda jubbaland wuxuu ka socdaa saddex meelood waxaan rajeyneynaa sanadkan markay bilaabato in uu lix meelood ka socdo oo qorshahaasa hadda degan waxaa keliya aan inakugu niid waa inaan shirka inii furo wuu soconayaa tababarkan muddo dhowr maalmooda waana sidii wasiirku u sheegayoo saddexdii biloodba mar baa la qabanayaa oo diyaar uu yahay annagaa codsanay dadka ka faa-iideysta iyo wasaaradda shaqaalaheedaba in meeshii tababar laba qof saminaar xamara looga heli lahaa in loogu qabto tababar meesha ay joogaan oo ay ka faa-iidaan ayagu ayagoo badan oo aan yarayn dadkan hadda dhowr iyo labaatan qof inuu ahaabaan malaynaa qoraa wixii maqan way imaan doonaan laakiin dadkaanu inay faa-iidaan oo laba qofoo xamar loo qaaday ama meel loo qaado maalin ama laba maalmood soo maqnaa faa-iido ka badan inay helaan oo bulshadu wax fiican la noqoto baan ugu talagalay marka soo dhawaada shirkan ka faa-iideysta tababarkan dhowrka maalmood u socdo shaqaalaha wasaaraddana hadee waa waa shaqaalihii la rabay hawshaan inay wadaan bulshada kaleo kasoo qayb gashay oo ururada kale ah ayagana waxaa laga rabaa inay ka faa-iideystaan oo meeshooda kula noqdaan waxay soo faa-iidaan waxaan keliya anugu hadalka u qaatay inaan shirka inii furo shirku waa inii furan yahay